waa shabakada warbaahinta daily dot com waxay iinsoo tabinaysaa warar xaqiiqa ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo
bismillahi raxmaan raxiim waa degmada xudur maybaan seenay iyoona kormeer ha ka suubino guud ahaan shacabka degan degmada xudur xog badan nuun ha ku helna wala maydla ka jaranon ha ogaaniyo maydan seeni muddo afar maalmood ayaa ka sugana afartaas maalmood shaqo aad iyo aad muhiiman ayaa qogani shaqadaas hootaan ka horrey tahayt iyoona la kulanni dhammaan maamulka heer gobol heer degmo iyo saraakiisha gobolkaas joogta dhammaantiyo soomaaliyeed iyo la kulani kulangeed iyo eedan fayliya wahaay walanaku ka arrinsani guud ahaan xaaladaa xaalada gobolka dhan ka suganyi degmooyinshay iyo magaala madaxdiis oo unamadaas hadda ka sugana eedaa mahadsantada su-aala su-aaleed muhiiman aw shalay la kulani ee saraakiil iyo dhammaan shalay la kulani ikana mayla raayisa xaslayeena maylarayisa xaaladii anfay lahayd marka may barageen ciidanka amisom xog waliha maylaraa aranta gaada iyo qaabka iyo damacsanyi iyo waliba damacsanaba inay dhaafsado doona baraadiilahayd